كن قائدا كن قائدا ما دمت تملك منهجا ومعلما للغير درسا غاليا متلمسا سنن القيادة في الورى ومغيرا ومغيرا ومغيرا haddaad rabto markaa bay leeyihiin in lagu aqbalo oo aad liader noqoto sifada koowaad aanu kaa rabnaa waxa weeyaan ama mumaarasada koowaad aanu kaa rabnaa waa modal daway bay leeyihin inaad namuudaj noqoto tusaale inaad noqoto
للغير درسا غاليا متلمسا سنن القيادة في الورى ومغيرا لهج الحضارة للسماء ما كل من ملك الرعية قائد أو كل من لبس الدروع مجاهد
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد aan ugu horeyn dadkii soo qabanqaabiyey iyo dadkan tirada badan lee dhallinyarada xuduurka fiican leh intiinaba waa idiin mahadnaqaya iyo gaar ahaan hotel guuleed oo caawa albaabadaba u xidheen labada albaaba waa xidhan yihiin yani hodhaalkii ma shaqaynaya intiinan unbuu ayuu soo dhaweeyey Een, sida cinwaanka hore u maqasheen su-aashaas ayaynu jawaab u daydayna waa kuma hogaamiye hoggaanku ama alqiyaada waxa af carabiga lagu yidhaahdo alqawdu naqiid sawq bay idhaahda xoolaha qofna xagga dambuu ka kaxeeya qofna xagga horuu ka wadaa qiyaadadu waa cidda xagga hore ka wada ee hagaha u ah eraygu af soomaali ahaan af carabi ahaan af ingiriisi ahaan waxaad mooddaa inuu macno kula tilmaamayo leadership iyo alqiyaada iyo af soomaaliga laftiisa oo ah hogaamiye ama horseed ama garhwadeen waxaad tidhaahdaba waa isku wada macno ku dhadhow waa macnayaal dhammaantood isku dhadhow oo ah dad ama ummad ama koox ama guri wax kastaba ha ahaadee qofka garhwadeenka u ah terminologicalina ma ka gedisna macnaha luqawiga ah waa qof dad ama koox hogaaminaya ila alhadaf yoolkii ama goolkii ama dantii iyo qasdigay lahaayeen ku wada af carabi ahaan weer yaroo kooban bay ku tilmaamaan qiyaadada ama leadershipku inuu yahay oo ah alqudra calaa taxriiki اnnaas naxw alhadaf awoodda la awoodo in dadka loo dhaqaajiyo yoolka iyo goolka ay leeyihin meesha ay u socdaan cumuuman markaynu idhaahna qaa'id dadka inta badan madaxiisa waxaa kusoo degdega hoggaanka guud ee ugu sarreeya political leaderka laakiin hoggaanku waa cid kasta oo dad hoggaamisa gurigu hoggaamiyuu leeyahay wanaaggiisa iyo mustaqbalkiisa iyo badhaadhihiisa khidada iyo u hor socda dugsigu hoggaamiyuu leeyahay iskuulku hoggaamiyuu leeyahay jaamacaddu hoggaamiyay leedahay shirkadda dhaqaale hoggaamiyay leedahay waxay doontaba ha noqoto idan hoggaamintu waa in dad la hago oo ama hoggaamin dhaqaaleed ha noqoto ama mid maamil ha noqoto ama mid siyaasiya ha noqoto waxay doonaysaba ha noqotee haddaynu ta guud ama islaamku siduu u arko si kooban u tilmaamno nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuina faray saddex qof hadday safar u baxaan inay mid hogaamiye ka dhigtaan ama maamule waa saddex qof oo safraya safarku waa wakti yar buu qaataa waxay taasi tilmaamaysaa bini aadamku noloshiisa inaanu ka maarmin cid hagta xataa wuxuu nebigu leeyahy saddex dhul bannaan jooga uma bannaana ilaa iyo inay mid madax ka dhigtaan u haga mooyaane haddii unuga ugu yari uu haga u baahan yahay unugta weyne bulshana waxaa macruufa inay hagis u baahan tahay haddaba su-aal baa taalla ay aqoon-yahanadu isweydiiyaan wakhtigan dambana leadershipku ama hoggaamintu waa takhasus cilmiya oo in badan la dhigo waa takhasus nadariyaad badan leh su-aalaha koowaad ee ugu muhiimsan ay isweydiiyaan waxaa ka mid ah hoggaamintu ma wax loo dhashaaba ma fitriba mise waa muktasab waa wax la barto ma xirfad loo tababartaba mise waa abuur loo dhasho markaynu su-aashaa isweydiinayna waxa weeyaan hoggaamiyuhu ma qof intaynu tababarro aynu soo saarayno innagaa hoggaamiye ka dhigayna mise abuur ahaan ayuu u dhashay oo abuurkiisa ilaahay subxaana wa tacaala siduu u abuuray ayaa ah sifo leh dhaqan hoggaaminimo weliba si kale haddaan usii tilmaamo bini aadamka waxaa la yaqaanaa dhaqamadiisa dhammaantood wax badan oo ka mid a akhlaaqiyaadkiisa iyo sifaatka bini aadamka wax badan oo ka midi wax loo dhasho weeyaan wax badan oo ka midina waa wax la barto waa wax qofka lagu tarayn gareeyo maalan dulqaadku waa loo dhashaa dadku wuu kala dulqaad badan yahi laakiin haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa inama alxilmu bitaxallum waa wax la ysbari karo wa inama asabru bitasabur in qofka bini aadamkii intuu mumaaraseeyo isku dayo inuu baran kara buu tilmaamaya walidalik baa qolada psychologyga waxay tilmaamaan ama qolyahan leadershipka ka waramo oo dhami waxay sheegaan waxay yidhaahdaan the bell distribution markay human behaviorka iyo dhaqamada qofka bini aadamka ka warramayaan waxay yidhaahdaan waxaa jira waxa la yidhaahdo bel distribution belku waa sidan uu u samaysan yahay jarasku dawankan yaree la garaaca siduu u samaysan yahay oo waa maxay waxay leeyihin aadamaha sifaadka uu dhaqan ahaan u leeyahay waxay doontaba ha noqotee one to two percent hal ilaa laba waa wax loo dhasho inta soo hadhay lix iyo sagaashan ilaa siddeed iyo sagaashan waa wax la baran karo hal ilaa laba way adagtay in la bara bay leeyahy ama suurtagalka ma aha mithaal ahaan qadiyadan aynu soconno waxay leeyihin dadka abuur ahaan ayaa boqolkiiba hal ilaa laba ay u dhasheen inay qaado noqdaan sifaadka qiyaadadu waa abuur ka mid ah oo rabbi uu ku abuuray hal ilaa labana bay leeyihin wax kasta haddaynu ku akrino qaado kama dhigi karno iyagana baabkaasi waa ka madow yahay lix iyo sagaashan ilaa siddeed iyo sagaashan laga gaadhaya inta u dhaxaysaana waxay leeyihiin waa dad la tababari karo qofba intay doonta ha u joogtee waa la tababari karaa ilaa iyo in laga dhigo qof qaa'ida inuu noqdo xataa haddaynu taariikhdii islaamigaa ka dib u milicsano nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabada barh buu ku yidhi weligiin waxa maamulina qaarna markay soo islaameen maalmo kadibba maamul baa loo dhiibay qaarka la yidhi weligiin waxa maamulina waa rag ka mid a raggii ugu horreeye islaama maalan abidar oo kale waa saxaabi saxaabada waaweyn ka mid ah nebi maxamed uu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam asdaqu lahja inuu yahay haddana waxaa lagu yidhi laa ta'muranna cala اثnayn laba weligaa madaxa u noqon buu nebiga ku yidhi laba qof madaxa u noqoni cidna ha liidgaraynin cagsigeeda rag baa markay soo islaameen ban yaray joogeen baa loo dhiibay maamul oo saxaabo dhan dagaal geliyey camar binu caas iyo khaalid ibnu waliid iyo rag ka mid ah macnaheedu maaha khaalid iyo camar inay ka alla ka cabsi badnaayeen ama ka cilmi badnaayeen abidar waxaa la filayaa intaba inuu abidar kana cilmi badnaa markay cilmi noqoto dadka lagu tirinaya inuu saxaabadii saabiqiintee hore u islaamayna uu ahaa haddana nebigu wuxuu tilmaamay inaanu qaa'id noqonin inaanu cid maamulin taa macnaheedu waxa weeyaan wadaad baan ahay oo cilmi sharciyaan leeyahay kuma dhaxal siinaysa inaad qaa'id noqoto wadaad baan ahay oo cilmi sharciyaan leeyahay oo sifaadkii qiyaadadana waan leeyahay ma kaa reebaysa inaad madax noqoto innaga laba daraf oo kale fog bay dadku inta badan taagan yihin kooxda malaa wadaadada ay wuxun bay rajaynayaan inay iyagu ka mudan yihiin qolada tan aan weysadoodu badnayn cagsigana qolyahan kale maamulada iyo waxaan soo waday waxay u haystaan wadaadku inaanu xaqba ulahayn in wax maamulo bal wadaadka siyaasadda doonaya ayaa laga bilaabaya kaanama aanu qiyaadada isagoo xaq u lahayn idan waxayn leenahay sifaadka qiyaadadu haddii lagaa helo ama wadaada haw ama ha ahaanine waxaa suurtagala inaad qaa'id noqon karto inaad u dhalatay baa suurtagala sifaadka qiyaadada waxaa kaloo suurtagala inaad ka mid tahay bulsho weynta tababarka u baahan ee haddii la tababaro qaa'idka noqon karta ama hormoodka noqon karta ninety six ninety eight percent ka kale inaad ku jirto haddaba waxay yidhaahdaan qaa'idku maalan john maxwell john maxwell waa wadaad kristan ah waa minister kiniisadeed yacni waa sheekh kaniisad hogaamiya masiixiya ilaa p h d giisa masiixinimadaas iyo wixii la hale la halmaala theologigeedu ku qaatay laakiin markii dambe leadershipkan iyo waxaan ragga wax ku qoro weeyaan oo bugagtiisa qaarkood waxay dhahdaan hal milyan oo kobi baa la iibsaday ee wuxuu leeyay weedhuu leeyahy leaderku is one who knows the way goes the way and shows the way hoggaamiyuhu waa qofka garanaya buu yihi waddada waddada hoggaaminta qof garanaya kuna dhaqmaya dadka badh baa jira intelligent ah caqli badan wax badan garanaya laakiin lazy ah aan irbad dhuub gelin karin walidaalik ardada jaamacaadka maalan markaynu soo qabanno inaad higher degree ama percent sare ku baxdo ninety above cream student inaad tahay ee balas inaad tahay macnaheedu maaha inaad hoggaamiye noqonayso macnaheedu waxa weeyaan inaad wax badan fahmayso walidalik ba waxay yidhaahdaan si ooyada dunida marka la eego in in badan oo ka midi waa ardadii c ku baxday iyo d iyo meelaha cd iyo ddu soo meel damba maaha laakiin waxay yidhahdaan waa rag hardware karis ah waa dad shaqo waa manageris ma aha leaderis in badan oo ka midi managerka iyo leadernimaduna waa kala laba maamule iyo hoggaamiya waa kala laba waxay leeyihin hoggaamiyu waa nin waddada garanaya jidka wuu socdo waa nin garanaya waa mar labaadee waa nin kartida ah leh inuu jidka maro waan lazy ahayn waa mar saddexaade waa nin dadka tusi kara dadka badh baa jira sifaadkii aqoomeed leh jidku uu u cad yahay kartida loo waddada mari kara laakiin mudhmudhlo aan laba qof kaxayn karin yacni inaad naabiq tahay oo caqli badan tahay oo karti badan tahay kama laasimto inaad hoggaamiye noqon karaysid tusaale yacni koox gaagaaban haddaad adigoo dheer la socoto waxaa laga yaabaa meesha ay wax ka arkayaan meel ka fog asabsha kaa qaaday inaynu ka arki karo ninka dheeri kuwan maxaad ku odhanaysaa kula arki kari waayey iyagu ma arkaan waxaan aad arkayso inaad qanciso oo dee kaxayso iyo inaad tidhaahdo war kuwani qaar wax garanaya ma adigu mudhmudhlayso labada midun bay noqonaysaa soo maaha haddaad kuwan qancin karto qaadi kartid oo kaxayn kartid hogaamiyaa tahay haddaad se dadkaaga qancin kari weydo walow aad aqoontii iyo kartidii leedahay hogaamiye noqon kari maysid buu ku tilmaamaya si kale haddaynu u tilmaamno marka waxay yidhaahdaan alskander bay ka sheegaan alskander the greatkii hore bay waxay yidhaahdeen wuxuu yidhi waxaan ka cabsi qabaa kama cabsooda buu yidhi ciidan libaaxiya oo laxi hor socoto laakiin waxay cabsi geliya buu yidhi ciidan laxa ah oo libaax hor socdo yani wuxuu tilmaamayaa leadershipku muhiimadda uu leeyahy nabaliyunna eray kaa ku dhadhow bay ka sheegaan oo ah koox libaaxiya ah oo bakayle hogaaminaya naf ma laha buu leeyahy waxaa naf leh koox bakaylayaal oo libaax hogaaminayo yacni labada ninba waxa ay emphasizeka saarayaan waxay qiimo weyn siinayaan liaderku bulshada halka uu ugu jiro oo haddii liader fiican uu bulshada helo inuu hogaamin karo haddaba ma jiraa qeyb muktasaba qeyb la barto haddaynu nidhi waa jiri kartaa ma jiri kartaa cagsigeena qeyb fitriyo qofkuu ku dhasho haa nabigu calayhi salaatu wasalaam ashaje cabdilqays qabiilka nin ka tirsanaa ayaa uu nebigu wuxuu ku yidhi waxaad leedahay laba khaslo ama laba sifo oo ilaahay jecel yahay waxa weeyaan buu nebigu ku yidhi alxilmu walanaa waxaad tahay nin dulqaad badan oo kaadsiiye badan oo hubiya waa laba sifo oo ammaana qofku inuu dulqaadna yeesho qof wax hubsanaya oo kaadsiiyelena u ahaado wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ma laba sifoodoo ilaahay igu abuurayba ma waxaan dhalasho kula helayba mise waa waxaan iktisaabay waa waxaan kasbaday oo xoogsaday wuxuu nabigu yidhi maya waa laba lagugu abuuray ilaahay baan mahadinayaa buu yidhi wuxuu jecel yahay waa abuuray laakiin tajribadu iyo waayo aragnimadu way sii soofeeyaan wixii loo dhashay oo sifaad kartiyo aada u dhalatay hadday tajribana gasho way sii qurux badnaataa haddaba leadershipku siyaabo badan bay u eegaan nadariyaad badan oo qoladan dambe ee cilmi baadhistooda nadariyaad kala gedisan bay leeyihin qaar le duruufta abuura qaar le bii-ada korisa qaar le waa mawaaqif la qaato qaar le waa wax loo dhasho qaar le waa sifaad qof kastoo laga hela u liader noqon karo qaar qaar qaar ilaa siddeed sagaal nadariyadood oo kale nooca hiiriyo kala jaada baa jira maalan nimanka aadka uga warrama waxaa ka mid ah john ader nin la yidhaahdo john ader waa nin ingiriisa oo qoray boog la yidhahdo leadership of mohammed kontineeyo boog waa leeyay waa brofessor macruuf ku ah leadershipka waa nin mudaribah yani leadershipku maanta waxay ka dhigeen laba qaybood qaybi waa waxaan jaamacaadka lagu barto qaybna waxay idhaahdaan waa tadriib waa tababar waa training coachaj baa jira markaa dadka traingareeya oo maamulanimada u traingareeya shirikaadka waaweyn wasaaradaha dowladaha waxaasoo dhammi waxay qaataan tababar ah leadership ninkani wuxuu ka mid yahay tababarayaasha dunida ugu waaweyn ilaa hal milyan oo qof baa tababarkiisa ka baxay dad iyaga gaarka u tababaro waxaa ka mid a united nationka maamulkooda oo dhan jaamacadoodan turina ku taalla waa brofessorka maamulka iyo leadershipka u qaabilsan bug buu qoray uu kaga warramayo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo liidarnimadiisii qiyaadadiisii laba wax baa kale jira inaynu nebi moxamed rasuulnimadiisa ka warranno rasuul ilaahay soo diray inuu yahay iyo inaynu ka warranno cabqarinimadii uu u dhashay ee sheegaysa sifaadka qiyaadiga ee uu leeyahay ninka kani wuxuu tilmaamaya sifaadka qa uu leeyahay nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ee tilmaamaysa inuu hogaamiyey nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam taarikhda bini aadamka hogaamiyaashii soo maray waa hogaamiya ugu weyn baynu odhan karnaa inta taarikhda qoran aynu hayno waayo onefield hal takhasus hogaamiye kuma ahayn wuxuu ahaa hogaamiye siyaasadeed wuxuu ahaa hogaamiye dhaqaaleed waxaa hogaamiye ummad amaamuday sameeyey ummadda gebigeedba wuxuu ahaa hogaamiye hogaamiyeyaal soo saaray yacni jaanib kastoo noloshiisa laga eego hormuud buu ahaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay marku uu tilmaamayo qiyaadadii nebiga waxa uu ku tilmaamayaa awalu sifaat uu sheegaya waxaa ka mida buu leeyay sifatu raaci sifada xoolo jirnimuu lahaa buu leeyahy xoolo jirka iyo maxaa iskaga xidhan wuxuu odhanayaa a good ship head guides his sheep ninka xoola dhaqaha qowsaarka ahi xoolaha uu raaco wuu ilaaliyaa wuu ururiyaa walfeerkood iyo wanaaggoodu ka fakeraa waxa iyaga dani ugu jirtuu yeelaa yacni ninka maalan adhi raacaya waa u sahamiyaa meel doogluu geeyaa waa ururiyaa bahalkuu ka celiyaa midhmidh buu u kala yaqaanaa teeda liidatuu iyo teeda qodaxdu muddo iyo tu kastuu garanayaa mid waliba waxay u baahantahy buu garanayaa waa qof danta xoolahaasi ay leeyihiin si fiican u ilaalinaya wuxuu leeyahy qaa'idka dhabta ahi ama horseedaha dhabkaa ama haliyeyga dhabkaa ama hogaamiyaha dhabka ahi waa ninka sida xoolaha loo raaco bulshadiisa u raaca buu leeyahy nabiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam xadiidkaynu wada naqaan buu yidhi alaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati mid kastoo idinka midi waa xoolo jire waa raac waa qof wax la raaciyey qof walibana wuxuu mas-uul ka yahay ciddii la raaciyey imaamku buu leeya wuxuu mas-uul ka yahay ummadda la raaciyey ilaahiy uu soo gaadhsiiyey nebigu guriga odaygaa mas-uul ka ah odayga gadaashi qofka dumaraa mas-uul ka ah carruurtiiyo inta soo hadhay qof walbana aakhire waxa la raaciyey waa la weydiinayaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka xadiid kale ku tilmaamaya maa min nabiyin ilaa waqad raaca alghanam ambiyada isagoo ilaahay hormoodnimada u tababaraya bini aadamka ayuu nebigu wuxuu leeyahy nebi ma jiro ilaa iyo xooluu soo raacay adhi baa la raaciyay ambiyadoo dhan buu nebigu ku tilmaamaya xataa adiguna ma raacday bay yidhahdeen ehl rasuulkiisiiyo xataa aniguna waan raacay buu nebigu sheegayaa waa qof buu leeyahay dadkiisa wax la qaybsada dabeetana wuxuu tusaale usoo qaadanaya qiso suwaad ibnu gazaya suwaad ibnu ghaziya waxaa la tilmaamaa dagaalkii beder markii uu nebigu dadka safayey buu ninku yidhi soo baxsan safka si fiican u gal dabeetana ushuu ku muday wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waad waxbaad yeeshay marka waxaan rabaa inaan kaa goosto nebigu calayh isalaatu wasalaam intuu marada calooshka qaad uu yidhi gooso dabeetana nebiguu dhunkaday waxba kamau goosanine markaa ninkan gaaleed waxa uu qidiyadan u daliishanayaa sida uu ula dhaqmo qaa'idku bulshadiisa axaadiidu albani ku tilmaamaya inuu xasan yahay idan qaa'idka namuudajigii buu leeyahy qaa'idka tusaale ahi waa qaa'id waa nin tawaaduc badan ama isdhuldhig badan aan isweynin iyo iskibrini ku jirin isla markaana ummaddiisu ay ixtiraam u hayso waa qof aragti leh oo aragtidana dadka ka dhaadhicin kara u taagan dadka uu hogaaminayo khidmadooda iyo waxtarkooda ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa nabiyullaahi moxamed laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana kudayasho fiican baa idinku sugan ilaahay rasuulkiisi qaa'id buu idin yahi aayaddani waxay soo degtay ghaswat laxzaab ghaswat laxzaab waa critical problem muslimiinta qabsaday dunidao dhan baa isugu tagtay wixii agagaarkooda deganaa ee quraysh lahaa ee carabti kale reer baadiyaa lahayd qabaa'il waaweyn oo kale khatafaan iyo kuwaasi leh yahuud saddex qabiiloo ka tirsan leh dad badan baa isu tegey muslimka oo dhowr kun oo qof ah waxaan saddex kunba ka badnayn oo madiino degan in mar dabka la saaro mushkiladdaa iyo nebigu siduu u xallilay waynu taarikhda in badan wada maqalnay saxaabada la tashaday go-aan ay qaateen markii dambe inay god magaaladaba kusoo wareejiyaan qaybta bannaan dagaalkaas waa dhirinhiriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada kala qayb galay godka la qoday ciidda la guray wax walba la qabtay markii dambe poloticale isku dayeen kooxahan ka soo horjeeda inay kala jejebiyaan kala jebiyey dagaalkaas sidii uu maamulay baa ilaahay wuxuu leeyay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana ilaahay rasuulkiisa waxaa idinku sugan kudayasho fiican baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira haddaba john adir isagu wuxuu ku tilmaamayaa sifadaasi raaciga ama xoolo jirnimada iyo sifadaa inuu yahay tusaale lagu dayan karo oo isagu wuxuu odhanaya diiwaaniyadiisii meeshii goobtiisa xafiiseed albaabadu way u firaayeen buu leeyo dadkao dhami way soo gelayeen oo cid nebi maxamed calayh salaatu wasalaam dadka ka celiso ka teeday askariya waxba toona mu wadanin wuxuu kaloo lahaa buu leeyahy ru'ya fishan iyo tawjiih hanuuninuu dadka hanuunin karayo dib baan wax ka tiltilmaami doonaa aan se soo qaato laba professor ama laba aqoon-yahan oo maraykana ninkan hore ingiriis buu ahaa mid bosner baa la yidhaahdaa midna cosis baa la yidhaahdaa jim cosis iyo barry bosner waa laba ninoo takhasuskan leadershipkaa leh waa laba ninoo ka mida dadka wax tababara waa laba ninoo jariidadan maalan human resource magazinku barry bosner waxay ku tilmaamaysaa inuu yahay labaatanka nin uu ka mid yahe dunida human resource thinkerska ugu influential ama ugu saamaynta badan inuu ka mid yahay waa laba ninoo lagu tilmaamo kojinkoodu kontonka nin ee ugu koojnimo fiican tababarka qiyaadaadka ama leadershipka la tababaro inay ka mid yihiin waxay qoreen boog la yidhaahdo the leadership challenge waa boog award winning ah jaa'isaad ay ku qaateen abaalmarin ay ku heleen waa buug ka mid ah bestselling leadership bookiska waagta ugu fiicane la iibsaday waayo waxay yidhaahdaan over two million cobis baa laga daabacay amase la iibsaday buug takhasus ah inta badan bugaagta sheekooyinka iyo riwaayadaha iyo bulshadoo dhammi bugaagta akhrido ayaa malaayiin laga iibsadaa laakiin bugaagta takhasusaadka ku saabsan takhasusku doona ha noqdo bugaagta takhasusaadka ku saabsani dad go-an baa barta inta badan waxaa daneeya dadka shaqadaa haya ama fiildkaas arday u ah laakiin buug noocaas oo kale inuu ovala two million cobis la daabaca waxay tilmaamaysaa qiimaynta uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda si kale waxay u tilmaamaan inuu ka mid yahay abidba boqolka buuga business ku saabsan mid ka mid ah tobanka buuga ugu sarreeya ku saabsan bay dhaaheen leadership buu ka mid yahay buuga kani waa research waa field research baadhitaan soddomeeyo sano socday oo ay samaynayeen labadan professor oo ay aadanaha baadhayeen iyo maamulayaasha iyo madaxito wadaynayaasha iyo dadka wax hoggaamiyey ay baadhayeen waxay ku tilmaamayaan waxay baa bilaabeen baadhistooda tan nineteen eighty two edishankii koowaadna waxay daabaceen nineteen eighty seven edhisankiisii shanaad twenty five years later bay daabaceen two thousand seven two thousand two alif baa haddana la daabacay soom duuduub buugga kani wuxuu ka mid yahay bugaagta aadka loo ictimaado isla markaana waa labada nine leh l b i-ga lagu qiyaasaba leadership-ka l b i-gu waa waxaanay ku tilmaamaan leadership practices inventory waa tool saddex boqol iyo lixdan assessment ama questioneer ka samaysan oo ka mida tuulasha ugu fiicanee loo adeegsado baadhitaanka liiderrada markay baadi doonayaan tuulalka loo adeegsado tuulasha ugu fiican mid ka mida bay leeyihiin baadhitaankan markay wadeen ilaa saddex milyan oo qof bay interview ka qaadeen qiyaas saddex milyan oo qof waxay dhahaan shan iyo toddobaatan kun oo qoraal baa soo gaadhay kuway waraysiga ka qaadeen oo qura maahee qoraallada tuulashoodii loo buuxiyey waxaa soo gaadhay shan iyo toddobaatan kun oo qoraal nimankani waxay rabeen inay baadi doonaan dhaqan hoggaamiyeedku hoggaamiye iyagu waxay ka mid yihiin inta badan qaybta rumaysan wax la barta inuu yahay waxay ka warramayaan dhaqanka hoggaamiyuhu waa kuma fiican ee ummad guul gaadhsiin kara dadyawgii tirada badnaa ay waraysanayeen waraysiyadoodii waxaa uga soo baxay dadka waxaa la weydiinayaa yaad jeclaan lahayd inuu hoggaamiyahaaga noqdo hoggaamiyahaaga inuu sifaadkee yeeshaa baad jeclaan lahayd bulshada dunida ku nool xataa ilaa kun iyo shan boqol oo mudiir c o dad maamulayaal sharakaadka waaweyn iyo waxaa hoggaamiye ah ayaa ka mida dadka ay kuweshaneerkan weydiinayeen idan bini aadamka waxay warsanayaan maxaad jeceshay inuu hoggaamiyahaagu noqdo inuu sifaadkee yeesho qofka maxay ah ayaad ku qanacsantay inuu hoggaamiyahaaga yahy waxaa jira markaa wax ka mida traits sifaadka bini aadamku uu leeyahy iyo wax ka mida practices mumaarasaadka la baran karo oo labadaba ay dadku tilmaameen sifaadka ay dadku tilmaameenee ugu horeeya waxaa ka mid ah honesty sifada ugu badanee la tilmaamay waa alammaana daacadnimo waxaanu jecel lahay liidarka yagu ama hoggaamiyaha yagu inuu daacad noqdo inuu honest noqdo inuu aamin noqdo sifada labaad ay tilmaameen ee ugu badani waa competenc kifaa hawkarnimo aqoon shaqeed inuu leeyahay sifada saddexaad ay tilmaameen waa forward looking or forward thinking qof mustaqbalaha ka arki kara qof aan gomadiisa iyo intan ku xeeran un la caqli ahayn qof sahamin kara mustaqbalka ummadda iyo meeshay u socota arki kara dadka badh baan aragtidoodu dhaafin dee innaga marka la joogo waa reeraha iyo intan ku wareegsanaya inahanuun meel durugsan aan wax ka arki karin nimankii saddexdii milyan ee qof ay ka qaadayeen kuwa shaneerkaasi u dhiibayeen l b ayagooda ay wax ku weydiinayeen natiijadii u soo baxday waxaa ka mid a ciddaa dadku ay rabaan inuu qaa'id noqdo sifaadka ay ka rabaan waxay ugu horraysiinayaan inuu yahay honesty daacad qof aamina qof mukhlisa qur-aankana in badan baa ku aragteen masaladaasoo laga warramayo kuwashaneerkii markaa shan qodob baa ka soo baxay oo koowaad waa from nineteen eighty seven to two thousand two alif waxay ururinayeen statisticskaas buuggooda saddex goor bay jadwal ku qoran buugu waa ilaa saddex boqol iyo konton bage saddex jadwal oo kale nooca baa ku qoran mid ay nineteen eighty seven markii koowaad ay edishankii koowaad ay buugga soo saareen ku ka mid ah mid ay two thousand seven soo saareen iyo mid ay two thousand two alif soo saareen intaaba waa kuwashaneerkii ay dadka la daba socdeen waxaa uga soo baxay sifada koowaade ay dadku ka rabaan qaa'idkoodu inuu yeeshaa waxa weeyaan inuu honest yahy qof daacada inuu yahay qof aamina inuu yahay sifada labaad ay ka rabaan waa fishan qof aragti leh inuu yahay ru'ya meesha loo socdo waa gadhwadeene xaggu dadka ku wado qof ay u muuqato inuu yahay sifada saddexaad ay tilmaameen waa inspiring qof dadka u waxyoon kara ama ilhaamin kara ama guubaabin kara dadka waxa uu la rabo gaadhsiin kara sifada afraad ay tilmaamaya waa competenc kafaa'a howlkarnimo qof le inuu yahay shaqada qof gudan kara inuu yahay sifada shanaade ay tilmaameen dadku ee ugu badani waa addakaa'u waannubuuq intelligence inuu intelligent yahay qof caqli badan inuu yahay shantaas shifo waxa ay leeyihiin dadkii babliga ahaayee saddexdii milyane qof waxa u batay sifaadka ugu badane ay ka rabaan qaa'idkooda inuu yeeshaa waa kaa ama ha noqdo wax uu u dhashay ama wax loo traingaray ha noqdo laakiin akhiiran waa inay noqotaa sifa nafsiya khuluq akhlaaq dhaqana uu leeyahay waa inay noqotaa inuu qof aaminayey qof aragti leh inuu yahay qof karti leh inuu yahay qof intelligenta inuu yahay qof inspi inspiration samayn kara dadka kicin kara ama howlgelin kara ama ra'yigiisa qancin kara oo gudbin kara inuu yahay su-aalaha waxay kaloo weydiiyeen kun iyo shan boqol oo mudiir leaderskii ama managerskii dunida hogaaminaya kun iyo shan boqoloo ka mid ah ayay su-aalahan weydiinayeen waxay weydiinayaan markaa su-aalo ku saabsiisan hoggaamiyahaad rabi lahaydeen muxuu yihi waxyaabo badan oo kala gedisan bay sheegeen markaa dabeete markii dambe iyagaa waxay u qoreen sifaat waxay dhaheen kuwiina ka kaalaya liiskaa akhriya nin waloba maxaad u horraysiin lahayd sifada koowaad aad ka rabta hoggaamiyahaagu muxuu yihi sifada ugu sarraysa ee dhammaantood ay tilmaameen maamulayaashii caalamkee la yaqaanay waxay leeyihin waa credibility waa misdaaqiya kalsooni in qofka lagu qabi karo qofka in kalsooni lagu qabi karo iyaga laftooda waxay qoreen bug la yidhaahdo credibility how leaders gain and lose it bug ay u bixiyeen bay qoreen qofku in lagu kalsoonaada qaa'id aanad ku kalsoonayne hadduu ku hoggaaminayo wuxuu sheegayaana kaa dhaadhici maayaan xaggu ku wadana xataa hadday sax tahay ma rumaysnid haddaanad rumaysnayna dee taageeri maysid inagu waxa ugu badan haddii dadka lasii dacaayadeeyo oo lasii maago oo shaadhka laga sii siibo oo kalsoonidaad dhulka gelinaysaa hadday kalsoonidu dhulka gasho he can lead ma hoggaamin kara dadka markaa waxay tilmaamayaan hoggaamiyuhu waxyaabaha ugu weyn aanu ka rabnaa bay leeyihin waa inuu noqdo qof kalsooni lagu qabo waxay leeyihin kalsoonida maxaa sameeya hoggaamiye lagu kalsoon yahay oo dadku raciyadiisu ka dambayso inuu noqdo maxaa sababa waxay dhaheen laba shay haddii laga helo kalsoonidaasi meeshay taalla waa maxay labada shay waa truth telling bay idhaahdeen inuu run sheegayo qof run sheegaa inuu yihi oo aan been lagu baran hoggaamiyuhu hadduu maalin walba intuu khudbadayo dadka been u sheego oo shalay kii uu sheegay haddana berrita ay been kala noqoto oo haddana maalinta dambe uu khudbadayo oo been kala sheego waxay leeyihiin maradaa ka dhacaysa wuu qaawismayaa mara ka dhicistu waxa weeyaan dee kalsoonidaadii baanu helaynin therefore he can lead you kuma hoggaamin karo muxuu noqonayaa haddaanu ku hoggaamin karaynin wuxuu noqonayaa john maxwell ninkii la odhan jireen hore idinku soo tilmaamay baa wuxuu leeyahay book la yidhaahdo the five levels of the leadership shanta herarkiya leadershipka uu leeyahy shan p wax la yidhahdo isticmaal ah wuxuu leeyahay heerka koowaad waxaa la yidhaahdaa position buu yidhi positionku waa maxay right to lead isagu inuu ku hoggaamiyo xaq buu u helay yacni kursiga dee maamulkuu helo wuu fadhiyaa adiguna waa maxay waxaad u daba socotaa you have to buu leeyahy wax kaloo aad qabataanad haynin waad ku qasbantay natiijada ka dhalanaysaa maxay tahay buu leeyahy waxaa ka dhalanaysa buu yidhi the minimum energy iyo the minimum effort inaad bixiso inta ugu yare taxillatulqasamuna shaqaalaha iyo wasiirada iyo dawladda iyo dadka inta ugu yare uun aanay ku dambaabaynin bay la imanayaan idan waxa koowaade laga rabaa bay leeyihin qaa'idku waa kalsooni waa credibility waa misdaaqiya misdaaqiyadaasi waxay ku imanaysaa bay leeyihin inuu qof run sheegaya yahay iyo trustworthy qof aamina nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam risaalada ka kaalay intaanu rasuulka noqonin maxay carabi u taqaanay alsaadiq alamiin that means credibility buu bulshadiisa ku dhex lahaa mistaaqiyadii buu lahaa labadan nin baxigay kun iyo shanta boqol ee mudiir soo weydiiyeen waxa weeyaan qofka haddii la rabo inuu leader noqdo shayga koowaad aanu ka rabnaa bay leeyiin waa credibility waa mistaaqiya mistaaqiyadaasi waxay ku imanaysaa bay leeyihiin inuu qof run sheega yahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay saddex aakhiro ilaahay maalinta qiyaamaha ma daahir yeelo oo ma eego oo cadaab kulul bay leeyihin saddex ciqaabood baa loo sheegay maalinta qiyaamo inay saddex guruuboo leh laa yusakiihim ilaahay ma dahiro walaa yanduru ilayhim ma eego il naxariisa kuma eego cadaab kululna way leeyihin saddexda tani waa maxay waa saddex waxoo mid walba wixii laga filayey waxaan ahayn lagu hayo midi wuxuu nebigu yidhi waa shaykhun zaan oday weynoo sinaysanaya nin weyne xalaashaa buu taag la-ayo hadduu zina usii kaco dee waa meel daran idan sheekh sheekh waa yacnii qof sinni weyna qof da-ah oo haddana sinaysanaya waa cebadoon ka labaad wuxuu nebigu ku tilmaamay waa melikun kadaab boqor ama madax beenaalo ah trustalinkii baa laga laayay nin madaxa oo beenaalanimo dadku ay ku bartaan iyana wuxuu leeyahay saddexdaa qiyaamaha beledu ku dhacaysuu ka mid yahay ka saddexaadna wuxuu nebigu yidhi waa caa'ilun mustakbir wax mahayste haddana kibray bini aadamka kalaa ina alinsaana la yadqaa an ra'aahu istaghnaa baa ilahay yidhi bini aadamku wuxuu qooqaa markuu ama sulto helo ama lacag helo ama markuu dee dabaqada sare ku biiro ayaa laga yaabaa inuu kibro laakiin mid aan waxba haysanan hadduu kibirka bilaabo dee wax looga fadhiyey maaha haddaba qaa'idku si uu noqdo qof lagu dayan karo qudwa si uu noqdo waa inuu credibility yeeshaa credibilityguna wuxuu ku salaysan yahay alsidqu waalaammaana qof run sheegaya oo ama amiin ah waa inuu yahay walidaalik baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa wuxuu shaqo u diray rabbi oo dham inay ammaanadaa lahaayeen malakuljibriil iyo rusushii loo soo waxyoonayey rasuul walba qur-aanka muxuu ku leeyahy innii lakum rasuulun amiin ammaanu sheeganaya nazala bihi ruuxu lamiin muطaacin hama amiin jibriil baa ilaahay ammaano ku tilmaamaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu leeyahy alaa ta'manuunii waar miyayd inay aaminaynin wa ana aaminu man fi samaa iyadoo rabu samaawaat uu waxyiga igu aaminay miyaydaan idinku i aaminayn buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a khudbadihii uu nebigu jeedin jiray anas ibnu maalik baa wuxuu leeyahy nebigu khudbad nooma jeedin ilaa weedhaa jiray khudbadda nebiga ku jira maxaa ka mid ahaa laa iimaana liman amaanata lah iimaan male dhammaystiran cidda aan ammaano lahayn walaa diina liman laa cahda lah diinna male qofkaan ballan lahayn haddaba waxaynu leenahay wixii ay inoo sheegeenee baxdi cilmiya ay ku gaadheen waa waxa ay diintuna inoo sheegayso oo qaa'idka inaynu ka rabno inuu noqdo qof amiinah inaynu ka warrabno inuu qof kafaa'ale yahay waxaa laga yaabaa inuu amiin noqdo laakiin aanu kafaa'o lahayn nin wadaada oo dhowrsoon oo xaaraanta iska ilaalinaya oo aan dadka xuquuqdooda ku xadgudbayn oo aan waxba cunaynin laakiin aan lahayn howlkarnimadii looga baahnaa ee qiyaadadu u baahnayd cagsigu waa dhici karaa mid kafaa'o badan inaynu hello laakiin tuuga weliba dhibtu waxay taagantahay meel aan waxba oolin markuu tuug ka noqdo dee markiiba waynu isku dhegaynaa waxay idhaahdaan habar norwegia waxay tidhi corruptionku idinkoo qura idinma haysta bay tidhi yurubba madaxdoodu bay tidhi waa corrupted waa dad tuugo ah laakiin waxay tidhi annaga xagga yaga keeggaa weyn oo qofba dhinac buu ka cuna gacmaa layslama soo gaadho idinkase bay tidhi keeggaa yaroo markuu midi qaadan ka labaad dee derbigu ku dhegaya marka waa haddii waxa la hayaana yaryiin walow kafaaa lahay kafaa'aba lahaa waa tuuganimo ku darto dee markaad qaadda waa bes waa isku waa isku marhanaynaa waxba ka soo hadhi maaya idan waxaynu leenahay qaa'idka aynu raadinaynaa kow labadan sifo waynu yeeshaa waa inuu ammaano yeeshaa ilaa xaddin maa ka labaadna waa inuu kafaa'o yeeshaa qof mas-uuliyaddan qaadi karo wax maamuli kara waa inuu yahay waa inuu leeyahay baynu leenahay credibility mistaaqiya inuu leeyahay kalsooni dadku inay ku qabaan inay dadku kalsooni ku qabaan waxa abuuro baynu leenahay ammaanada iyo truth telling bay leeyihin nimanka kale inuu aamin yahay iyo inuu saadiqiyo inuu run sheegayo haddaba haddii aynu weyno two bercentka ama one bercentkii qaa'idka rasmiga ahaa xataa kuwa kale waa jafjafi karnaa haddii laakiin ay noqdaan dad wax baranaya haddii ay noqdaan maxay dad wax baranaya walidaalik bay nimanka kani ee buuggooda waxay ku soo bandhigayaan shan qodob waa ay leeyihin waa practices waa mumaarasaad waa dhaqamo qofkuu isbari karo hadduu dhaqankaa la yimaado bay leeyihin leader buu noqon karaa walow aanad markii hore ka mid ahayn kuwii lagu manaystay u dhashay aad ka mid tahay ninety six up to ninety eight kii kale aynu sheegaynay laakiin ogsoonow dee belku jalasku siduu u samaysanyay haddii two bercent ay xaggan tahay xagganna two bercent tahay waa loo sii kala dhowiyey two bercentka u dhashay iyo two bercentka aan u dhalna labada waa loo dhowiyey daylan bahalku waa sercal dheer oo sidaa asare usoo samaysane dad baa jira haddaynu in yar ku kabno markiiba qaado noqon karaya hogaamiyaal fiican noqon karaya laakiin waa inay noqdaan dad trainingka iyo waxbarashada iyo kobcinta u diyaara maxay ku tilmaameen waxay leeyihin wuxuu u baahan yahay qof kasta oo cid hogaamiya haddee hogaamintan waxaa ka mida shirikaadkan dhaqaale kuwa hogaaminaya ha noqdo shirikaadkeenna xawaaladaha kuweenna kan telecommunicationka kuweenna kan tijaarada kuweenna kan ilaa iyaba waxay u baahan yihin leaders inay noqdaan dadka hor socda waxaynu u baahannahay hadday leaders noqdaan dhaqaalaha waddankaa si fiican u kobacaya waxaynu u baahannahay kuweena siyaasiyiintii inay leaders noqdaan ninka sare oo qura maaha waa maca kuwa ka hooseeya wasiirada agaasimayaasha maamulayaasha maamar maareeyayaasha waxaan oo dhan waxaynu u baahannahy waxaynu u baahannahay wasaaraddeena waxbarashada macallimiinta principaliska dadkan waxan oo dhan waxaynu u baahannahay nolosha bulshada aynu ku noolnahay oo dhan haddii ay inugu yaraadaan maba yaro horta one bercent oo boqolkii kunba dee kun nunoo qaa'idaa ku jira ama laba kunoo qaa'id oo abuur ahaan u dhashay laakiin hadda dhowr iyo sagaashanka kale laftoodaynu tababari karnaa haddaynu ku talagalno inaynu waxbaranno shantan sifo ay leeyihiin haddii la baro shantan sifo mid waliba laba shay bay commitments bay yidhaahdaan ten commitments iyo five practices bay ku tilmaamaan laba commitment haddaad la timaaddo halka suluuka loo baahan yahay waad la timi bay leeyihin ka koowaad waxay yidhaahdaan waa model the way bay yidhaahdaan model the way macnaheedu waa maxay waa tusaale noqo haddaad hoggaan meer u hayso tusaale noqo waxay yidhaahdaan your deeds afcaashaada ayaa ka cod dheer hadalkaaga bay yidhaahdaan dhaqankaaga maanto dhan idin khudbadeeyo id idhaahdo ummadda waxeeda waa in aan la cunin ummadda waxeeda waa in la ilaaliya dabeetana ay aragtaan anigoo haddana ku xambaaran laba guri iyo waxoogaa kale dee waxba dhegaysan maysaan socankaa maaha waxay yidhahdaan ficilkaagaa ka cod dheer maxay odhaahdaada haddaad rabto markaa bay leeyihiin in lagu aqbalo aada leader noqoto sifada koowaad aanu kaa rabnaa waxa weeyaan ama mumaarasada koowaad aanu kaa rabnaa waa model the way bay leeyihin inaad namuudaj noqoto tusaale inaad noqoto tusaale inaad noqoto macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihin in ficiladaadu ay ka cod dheer yihiin maxay warkaaga tacbiir ka qoto dheerkaas bay leeyihin waxay yidhaahdaan if you don't believe the if, if you don't believe in the messenger you don't believe the message bay yidhaahdaan if you don't believe in the messenger rasuulka haddaanad rumaysnayn warkuu sida miyaad rumaynaysaa haddaad tidhaahdo rasuul maaha qofkaasi ama mid laguu soo diro adlada cidi kuma soo dirin mid rumaysid in laguu soo dirayba mar haddaanad rubaysana in lagu in kii lasoo diray uu yahay miyaad ka dhegaysanaysaa markaa warku sido idan waxay leeyihiin qofka inaad rumaysaaba waxay ka horaysaa inaad rumayso maxay ballanqaadyadiisa iyo dee hadalkiisa iyo khudbadihiisa inaad rumayso kaasaa ka horeeya haddii bay leeyihiin uu qofku namuudaj noqdo tusaale hadduu u noqdo bulshada uu hogaaminayo maxaa soo baxaya respect and credibility buu helayaa bay leeyihin isaguna bulshada way ixtiraamaysaa waana kalsoonidoodana way siinayaa hadduu isagu sifadaa yeesho bay leeyihin bulshadu they respect him way ixtiraamayaan credibilityna misdaaqiyana way siinayaan kalsoonidoodana way siinayaan haddaba sidaad namuudaj u noqon kartaa saa tusaale u noqon kartaa laba commitment ha lagaa helo bay idhaahdeen kow commitka koowaad waa inaad value leedahay qiyam akhlaaqiyaad iyo dhaqan waa inaad leedahay oo bulshada aad u sheegaysaa values inaad waddo nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam muxuu lahaa innamaa bucistu liutamima makaarim alakhlaaq dhaqan fiicnida inaan dhammaystiraa lai soo diray qiyamka iyo valuega daacadnimo leh kalsooni leh runsheeg leh ammaano leh qiyamkaa waa inaad borobogeydgaraynaysaa waa inaad faafinaysaa ka labaadna waxay idhaahdaan waa sadda example adigu waa inaad tusaalaha noqotaa labadaa commitment haddaad qaadato bay yidhaahdaan waad noqonaysaa maxay modal daweyi waad noqonaysaa hoggaamiyihii ama tusaalihii waad noqonaysaa waxa ay leeyihiin dee ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa in badan rabu الsamaawaati wاlardi baa wuxuu ina leeyay ya cibaadii inii qad xaramtu dulma calىa nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu ilaahayna ma odhanoo qura dulmiga ha samaynina si aynu u yeella inaynan dulmi samayn baa ilaahay wuxuu ina yidhi anigaa iska mamnuucay inaan dulmi sameeyo aniga ayaa iska mamnuucay inaan dulmi sameeyo haddaba idinku dulmi ha samaynina buu ayuu rabbi inoo tilmaamaya macnaheedu waxa weeyaan ninka madaxda ah haddaanu isagu noqon ninka wax dulminaya haddaanu noqon ninka wax hadaya haddaanu noqon ninka beenta sheegaya hadduu isagu tusaalaha noqdo dadkuna kalsoonidooday siinayaan waana ixtiraamayaan ilaahay qur-aanka laba goor buu erayga makti ah maktigu waa cadhada adag ku sheegay waa goormiyo goorma yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun wardadow maxaa mu'minow baa ilaahay yidhi maxaa u odhanaysaa waxaydan samaynaynin been ha sheegina baa layna leeyihi waxa aad sheegaysaa ha noqdo waxaad adigu samaysay baa ilaahay leeyihi waxa aad sheegaysaa ha noqdo maxay waxaad adigu samaysay si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa ina nebi maxamed hadday waxadda buu nebigu yihi gacantaan jari lahaa yacnii gurigaygaan ka bilaabi lahaa faamiligayga ayaan qaanuunka marka hore ku fulin lahaa dadku markaa way aqbalayaan qaanuunku inuu fulo madaxweynuhu hadduu qoyskiisa ku fuliyo qaanuunka inta ka dambaysa ma muran baa ka taagan in lagu fulinayo idan liidarku waa inuu noocaa noqdaa qur-aanka ilaahay wuxuu inoogaga warramay xiwaar dhex maray nebiyullaahi ibraahim iyo rabu samaawaati walard nebi ibraahim baa ilaahay wuxuu yidhi waan itixaamay imtixaan baan geliyey waid ibtalaa ibraahiima rabuhu bikalimaatin faatamahunna baa ilahay yidhi imtixaankii wuu ku guulaystay nebi ibraahim la itixaamay markuu nebi ibraahim imtixaankii ka soo baxay ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi inii jaaciluka linnaasi imaama dadkan madax kaaga dhigaya imaam qof lagu daydo ayaa dadka u noqonaysa nebi ibraahim wuxuu jeclaystay dhashiisa dambana inay sidaasoo kale noqoto qaala wamin duriyatii buu yidhi ilaahow intaan dhalayna ilaahay uu jawaabo waxaa lagu yidhi laa yanaalu cahdi الظaalimiin baa ilaahay ku yidhi walow nebina ha dhale aniga ballankaygu ma gaadho inta dulmiga samaysa baa ilahay leeyi subxaana wa tacaala idan qofku hadduu namuudaj tusaale hadduu noqon waayo waa practice la sameeya bay leeyihin waa tadriib la tababari kara cidda madax noqonaysa oo lagu tababari karo inay dad value le noqdaan examplena inay iyagu valuega ku noqdaan kadib bulshadu ixtiraam iyo kalsooni bay uhaynaysaa warkoodana waa la aqbalaya si awgeed baa ilaahay ambiyadii sifaadkaa lahayd ayaa nebi maxamed maxaa lagu yidhi ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahum iqtadih baa ilahay yidhi kuwaasi waa kuwii alla hanuuniyey ee jidkaa raacay hanuunkooda ku daya baa ilaahay yidhi iyagu waxay eray bay soo koobanaa d w s yacni erayada ugu horeeya jumladda tan bay soo qaataan ay yidhaahdaan waa waxaanu rabno do what you say you will do bay yidhaahdaan senteniskaasay inta eraya ugu horreeya intay soo qaadaan ayay cinwaan uga dhigaan meesha tan wixii aad tidhi waan samaynayaa samee bay leeyihin nabiyullaahi shucayb muxuu yidhi markuu dadka la hadlay wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakuma canhu in uriidu ila اlإslaaxa ma اstaطactu wama tawfiiqii ila biاllah calayhi tawakaltu wailayhi uniib mar raba buu yidhi waxaan idinka idinka reebay inaan anigu idiin weydaarto yacni anaa ah exambleka iyo modalka anaa idiin ahaanaya buu leeyahy waxaan raadinayaa waa islaax iyo wanaag intaan awoodo waxay yidhaahdaan nabiy llaahi moxamed alayhi الsalaatu wasalaam markuu qaadada soo saarayay waxa uu isticmaalay wax kasta oo ummadda faray intaanay ummaddaba farin isagaa sameeyey hawl kastoo ay qabanayeenna wuu kala qayb qaatay hadday dagaaltay wuu la galay intuu koofiyaddiisa qaatay dagaal iyo hubkiisa hadday god la qodaya tay wuu la qoday khandaq iyo wixii markii la samaynayey hadday gaajo tay wuu la gaajooday saxaabigii u yimi isagoo dhagax caloosha ku xidhay nebigu intuu cabarada caloosha ka qaaday ayuu tusiyey isagoo laba dhagax nebi maxamedna xidhan iyo gaajo daraaddeed ka warran madaxweynahagu hadduu laba dhagax soo xidho maadaan shan xidhanayn markaa dabcan waa tusaalu kuu noqday gaajadu ku damqi maysa marka nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam modal buu u noqday wax kasta oo uu farayey masaajid baynu dhisanaynaa buu yihi markuu madiine yimi jaajuurkay qaab waxay dhoobada iyo waxay gurayeen buu isna gurayey waa la gurayey isagoo madaxweynihii ummadda ah iyo rasuulkoodiiba ah idan haddaad rabto in dadka kaa dambeeya ay ku raacaan oo aad noqoto tusaale fiican nimankan gaaleed waxay ina leeyihiin bractiska koowaad ee lagaa rabaa waa modal dawey bay yidhaahdeen jidka adigu tusaale u noqo waxa labaad waxay yidhaahdeen waa inspire shared vision dadka wijhada iyo meesha loo socdo wadaaga aragti midaysan yeesha ummadda hanuuniyo meeshaad u waddo ha kula fahmaan meeshaad u waddo ha kula fahmaan waxay dhahdeen mas'alada tani iyadana commitmentska iyagu qorteen laba commitment haddaad samayso bay leeyihin fishankaa waa yeelanaysaa waa invisioning the future iyo inaad mustaqbalka arki karto iyo in listing others kuwa kale inaad liisgaraynayso ay ra'yiga kula wadaagayaan si kooban haddaynu u tilmaamno waxa weeyaan qof indheergarada noqo qof indheergarada intellectualkaynu sheegno ama indheergaradku waa maxay in dheer ayuu garanayaa weeyaan qof in fog arki kara inta caamadoo arkaysa ha arkin meel durugsan arag ka labaadna waa maxay waxa aad arkaysana dadku ha kula wadaagaan haddaad dadka qancin kari weydo oo aada noqon weydo qof waxay idhahdaan tuuliska ugu fiicane uu adeegsado liaderku waxaa ka mida bay idhahdaan alithaba waltahdiid waliqnaac bay idhahdaan abaalmarin iyo ciqaabid iyo qancin bay idhaahdaan dee systems kastoo jira nidaam kastoo jira saddexda shay buu adeegsadaa groupka si fiican u shaqeeya in la abaal mariyo ama ha la dhiiriyo ama wax ha la siiyo ama ha la dallacsiiyo ama si in la abaal mariyo cidda si fiican u shaqayn weydana maxay in iyana ciqaabteeda la siiyo la abaal mariyo iyo bay yidhaahdaan tuulka saddexaad ee uu adeegsada liaderku waxa weeyaan bay yidhaahdaan waa tuulka ah aliqnaac inaad dadka qancin kartid ninkii dheeraa iyo nimankii gaabnaa iyo wada socday aan sheegayay weeyaane haddaad dee waxaad arkaysa dadka tusi kari weydo you cant lead markaa ma hoggaamin kartid broseska saddexaad bay dhaha ama bracticeka saddexaad u baahan yahay liaderkaynu ka rabnaa waxa weeyaan challenge the process bay dhahdaa challenge the process qof halkaa uun ku haynaya ha noqoni mudiiradu ama maamulayaashu barjadka iyo intanunbay iswaafajiyeenoo intaasay ku ekaysiyeenoo waa wadaan shaqada laakiin hoggaamiyuhu waa qof la rabo dadka inuu raro laakiin dadka inaad rartaa mushkilaad tiro badan baa kaa hor imanaya challenge baad u baahantahay sidaa awgeed waxay idhaahdaan broseska inaad challenge garayso ama takyiir isbeddel inaad raadisaa laba shay bay u baahan tahay bay dhahaan kow ka koowaad waa search for opportunities raadi fursadaha nololeed ha quusan weliga hays odhanin there's no way wax la yidhahdaa ma jiro there's a way whatsoever bulshada ay ku sugan tahay there's a way hoggaamiyaasha dunida la yaqaano xataa kuwa maadiga ah meelaan waxba ka jirin bay wax ka dhaliyeen waddankan yaree hong kong la yidhahdo waa taqaaniin dunida dabadeedii ku yaallay marka loo eego bulsho iyo dhaqaale iyo wax walba dee dhulna waa afar iyo labaatan kilomitr maxaad umalaynaysaa waddan u baahday inuu ciidda soo dhoofsado ciidda guryaa lagu dhiso maleesiyuu ka qaadan jiray aduu qiyaas waddan ciiddana soo dhoofsanaya muxuu haystay waddankaa ciidda soo dhoofsanayay maanta wuxuu ka mid yahay waddannada dunida ugu dhaqaalaha sarreeyuu ku jiraa ugu horumarsan buu ku jiraa around laba kun wax ku dhodhow oo technical schoolisa buu leeyahy bay yidhaahdaan qiyaas adigu isku waddan yaroo intaa leeg nin qaa'idaa labaatan sannadood hoggaamiyey oo cid walba dhaafay ra-iisul wasaarihiisu waxaan filayaa shanta madaxweyne ama shanta nin ee dunida ugu mushahar badan ee madax wax maamushuu ka mid yihi waa waddan twenty four kilomitr squarea dhulku haystaa weeyaan waxay yidhaahdaan qaa'idku he should challenge waa inuu noqdaa qof nolosha challenge garaynaya qof isku dayaya inuu caqabaadka ka tallaabsado taa macnaheedu waxa weyaan waa qof furas raadinaya ibxath can ilfuras nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toban sannadood bay quraysh iyo intii ku xeernayd diidanayd shan iyo toban qabiil buu isu soo bandhigay inay aqbaleenoo diiday markii dambaa dhallinyaro ansaari aqbashay daad janis fursaddaa qudhe uu helay ayuu dowladdii islaamku sameeyey saxaabadiisii hijireeyey magaaladii u diray ducaad sii hagaajisa dowladda dhan ee islaamiga dunida gadiday one janis uu helay isagoo fifteen janises waayey furso waayey hal janisa uu helay buu ka faa'iideeyey idan qaa'idku bay yidhaahdaan kow waa qof search for opportunities bay yidhahdaan waa qof raadinaya furaska raadinaya ka labaadna waxay yidhaahdaan waa experiment and take the risk ha cabsan ee tijaabi oo risk iska qaado wax kastoo nolosha ka mida waxay yidhaahdaan cidda riskiga diidda yacni dhibaatooyinka cidda ka baqataa horumarka ma gaadho xataa shirkaadka dhaqaale shirkaadka muqaamarada sameeya muqaamaro xisaabsan ayaa dhaqaaluhu kobcaan meel kastoo aan muqaamara ka jirin brofitku wan iyo meelahaasu ku warwareega meelaha had iyo goor dagaalladu ka dhacaan iyo waxaan ka dhacan waa riski midhan laakiin meelahaasi waxaa laga yaabaa fifty percent inay gaadho ama hundred percent ba inay gaadho brofitku walidaalika waxay dhahaan riskiga iyo brofitku way wada socdaan soomaalidu maxay ku maahmaahdaa barti yaqaan bari uma korodha bay idhaahdaan waa yacnii waa nimaan challenge garaynaynnin nolosha haddaad intaad taqaanuun ku warwareegtid waanad hore u soconnin maaha cayaarahay ku tilmaamaan aan laba cayaarood idiin sheego macnaheedu markaynu leenahay fursad raadi waxay idhahdaan guushu waa laba shay oo laysku daro waa fursadda iyo diyaargarowga baa la ydhaha hadday fursaduhu ku hor yaallin laakiin adigu aanad diyaar ahayn hore u socon maysid haddaad adigu diyaartay laakiin fursadda aad weydana socon maysid guushu bay yidhahdaan waa labadaasoo wada kulma waa inaad fursaddiina aad la kulantay adiguna aad diyaar u tahay oo qof muqaamaro gelaya oo ka faa'iidaynaya inaad tahay bay yidhaahdaan waxay yidhaahdaan waa fursa iyo muqaamara muqaamaradu jarska xornimo maaha taan sheegaynaa yacnii ninka jaska cayaaraa muxuu sameeyaa soo jaska ma taqaaniin shatranjka cayaartan la yidhaahdo jasku waa in go-an buu qof waliba marka hore deginshiyu lama degaya sida shaxdeenna oo kale shaxdeenna way ka horeysaa jaskoo dee iyadana waa godkana waa la degaa laakiin kan marka hore degin tuwanku wuu qoran yahay in go-an baa askartaadiya waxaagu yaalli guurista laakiin la guurayo qofku wuxuu ka fekeraa taa haddaad guurto maxaa jawaabtu noqonaysa maxaa soo baxaya markaasaa waxaa kuu soo baxaya intaas oo probability ixtimaalaad tiro badan askariga haddaad guurto kaasuu guuri karaa kaasuu guuri karaa kaasuu guuri karaa kaasuu guuri karaa kaa alternatives tiro badan ixtimaalaad markaasaa waxaad isweydiinaysaa kaa hadduu guuro maxaa ka dhalan jawaabtaasaad bixin kaa kale hadduu guuro maxaa ka dhalan jawaabtaasaad bixin kan hadduu guuro maxaa ka dhalan idan waxa jaanis jiroo dhan baad xisaabinaysaa marka aad xisaabiso ayaad dhiiranaysaa inaad guurto laakiin garantii maaha inaad guulaysan doonto socankaa ma ah in lagaa badiya waa suurtagal idan liaderka dhabta ahi waa ninkaa cayaaraya maxay jas cayaaraya laakiin ma aha nin cayaaraya laadhuu laadhuuda maxaa la sameeyaa de waad ka qulux quluxsiinaysaa una wixii ka soo booda hadday lixi kuu soo baxdana lixun baad guuri haddii laba ka soo baxdana maxay labaad guuri that means maskaxda maad isticmaalin waa ku daybaad waa muqaamir marka muqaamaro ma rabno ee waxaanu rabnaa qof garanaya furaska baadi doonaya laakiin fursaddu markuu helo aanay dhaafaynin tijaabinaya waxay dhaahdaan qodobka afraad waxa weeyaan bay dhahdeen enable others to act dadka kale u oggolow inayana shaqada qabtaan majaalka bannee madaxda iyo liaderiska barh baa jecel magaca iyo maamuuska iyo in keligii jir iyow loo qaado markaad in cidibo ka ag muuqato ma jecla good leader maaha kaasi liaderka dhabtii bay idhaahdaan waa liaderka dadka soo saara waa ninka marka uu dhinto ama booska banneeyo ka tegey rag halkii intay qori isu dhiib weeyaan ile noloshiiyo qorigu intay qaadaan intuu la orday ka badan la carari karaa john maxwell leveladiisii afartahaa markuu tirinayey levelka koowaad wuxuu odhanaya waa position waa ninkii un kursiga iska fuulay ee dee dadkuna ku qasbana inuu raaco levelka labaad waxa uu ku tilmaamaya inuu yahay permission waa nin dadka nooc min cilaaqa la sameeyey oo dabeetana ay wax u oggolaadeen levelka saddexaad wuxuu ku tilmaamaa production waa qof midho dhaliyey oo dadku ay leeyihiin waa ninkii waxaaya waxaa qabtoo midhahan lagu daba socdo dadkana taqdiiri levelka afraad bay yidhaahdaa ayuu ku tilmaamayaa waa nin dadkii la socday soo saaray oo waxay leeyihiin recruitingka doorashada marka hore u hagaajiyey oo si fiican buu wax u doortay bositioninkana wuu hagaajiyey qofka iyo boosku dhigaya wuu hagaajiyey equipmentkana wuu hagaajiyey bay leeyihin wuxuu qofku u baahnaa inuu shaqada ku qabtona wuu siiyey dabeetana wuxuu oggolaaday uu delicate gareeyey shaqadii wuxuu oggolaaday inuu qofu shaqeeyo haddaad qofkii ku habboonaa iyo meeshii ku habboonaa iyo wuxuu qaban lahaa wuxuu wax ku qaban lahaa aad qofka siiso dabeetana tidhaahdid go ahead soco waxay leeyihin waa martabada afraad ee qaa'idka waxay idhaahdaan martabadiisa shanaad isaga ee ka dambaysa waxa weeyaan waa qof u taagan dee magacii helay raggu soo saaray helay waa martabada shanaad labadanba isku dar waxay dhaha nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaadadiisii wuxuu soo saaray reer baadiye nimana buu ka wada dhigay qaada nebigu markuu geeriyooday waxaa ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabo haliyeeya wada ah oo dunida dawakiyey furtay dunidoo dhan fishankii nebi maxamed ee ahaa diintani waxay gaadhi doontaa guri kastoo dunida ku yaalla ama bicizi casiisin aw bidulli daliilin bay ku gaadhi doontaa fishankaasuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa fishan ah dadkan inuu janno geeyo adduunkana inuu meel kasta diinta tan gaadhsiiyo saxaabadii ka dambaysay qaada bay noqdeen intay qaadeen aragtidaasi meel kasta geeyey yacni waxay noqdeen dad intuu tababaray uu equibid ka dhigay majaalkana uu u baneeyey qaada noqday marka saxaabo aan taariikhtii hore carbeed lagu aqoon ribciy ibnu caamir iyo mugiirata ibnu shucbi iyayaa aqaan waa nimankii rustam ka wareeriyey dowladdii beershi iyo raggii hogaaminayey raggii ka wareeriyey waa nimankaasi waa qaada idan waa level bay yidhaahdaan levelada ugu dambeeya ee qaa'idku uu gaadhay ka mid tahay oo waa maxay enable others to act ha noqonin qof anaaniyo le wax walba aniga ee waxaad garataa dadkan ku garab socda inaad tababartid oo hore usii daysid waxay uu isagu yidhaahdaa labada commitmane haddaad la timaado sidan ay dhacayso waa foster co- the collaboration iyo strongest others buu yidhaahdaa kuwa kale xooji wax wadaqabadkana biiri waxay yidhaahdaan mumaarasada saddexaad آه، شناد ميابا تنواتي نمي التعاون قوي الآخرين ممارسة وضم بيسة إيه شناد وانكرج دهات بين هذا شجع القلب أو التقدير حويان دتكو مركا إكويب جريساي شغالة قبطان اعتراف وحي أي قبطين ماموسنا وحي أي قبطين اعتراف recognize the contribution bay idhaahdaan and celebrate the values and victories dadku markay shaqeeyaan shaqada ay qabtaan marka hore ictiraaf you done well de shaqo fiican baad qabat marka labaadna celebrate garee abaalmariyo ammaan oo abaalmarinta sii walidaalika buu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu tilmaamayay qofba wuxuu ku fiican yahay أمين أمتي أبا عبيدة بن الجراح أرحم أمتي بأمتي أبي بكر نبغو شيغي يغو نول سيدا أي كلا يهين nimankani buggooda waxay ku gebagabaynayaan waxay idhaahdaan xanjada isku haysta bay idhaahdeen bulshada iyo hogaamiyuhu waa love bay idhaahdaan kalgacal jeclaanshiiyo practiceska markuu sameeyo bay idhaahdaan traitskaynu soo tilmaamay ama sifaadkaynu soo tilmaamnayna uu yeesho qaa'idku intaa markuu yeesho dhaqamadana uu ku dhaqmo waxa dhasha bay leeyihin kalgacal shacabka iyo madaxdu ay isjeclaadaan nebiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy alaa ukhbirukum bikhiyaari umaraa'ikum wa shiraarihim ma idiin sheegaa buu nebigu yihi xulka madaxdiinna khiyaar umaraa'ikum xulka madaxdiinna iyo kuwa u shar badanba ma idiin sheegaa buu nebigu yidhi habaa la yidhi wuxuu nabigu yidhi xulka madaxdu waxa weeyaan kuwa idinna aad jeceshiin iyana idin jecel idinna aad u ducaysaan iyana idin duceeya ma aha madaxdan ku qasabta dadka wadaadkan khudbadda akhrinaya inuu meesha uga soo duceeyo allahuma aslix wulaata umuurina halkan ka soo gura waa wulaata umuur qasab loogu ducaynayo laakiin waxaa la rabaa inay niyada ka timaado inuu kasbaday ninkan madaxda ah in loo duceeyo inuu kasbaday ducadu ma xumaa haddaa hadduu shar baday inaad tidhahdaa ilaahu wanaaji ilaa dadkaa la wanaagsanaanaya hadduu wanaagsanaadee laakiin asliyan wuxuu nebigu tilmaamayaa waa qof idina aad jeceshiin isna idin jecel idina aad u ducaysaan isna idin duceeya ma idiin sheegaa buu nebigu yidhi madaxdiinna kuwa ugu sharta badan leh hogaamiyaasha uga sharta badan leh waa kuwa idina ah habaartaan iyana idin soo habaara isna xafiiska markuu gale wuxuu leeyahy waa dadkani waa dad baas ma ummad la wadi karaa baad moodaysaa buu leeyahy habaar baa ku dhacay iyana markay xaggan joogaan waxay leeyihin man madax baad moodaysaa waa inkaar qabe wixii meesha yaallay la teg waxba kama tegin idan iyana xantiisa ay habeen iyo maalinba wadaa isna xantoodu wadaa waa kuwa u sharta badan buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam idan waxaynu isweydiinay su-aashu waxa weeyaan waa kuwa maqaa'idku waxaynu idhi jawaab waxaa inoogu filan saddex milyan oo bini aadam wixii la weydiiyey la yidhi yaa qaa'ida qaa'idku waxa weeyaan baynu leenahay waa ku ammaano leh oo kafaa'o leh oo mustaqbalka arki kara oo maxay waxay soo taxeen leh waxaynu idhi qaa'idku waa qofka sifaadkaana leh credibility lena leh kalsooni lagu qabo kalsoonidana ay abuurto inuu qof run sheega yahay daacad iyo ammaanana le aan waxaa loo dhiibay cunin waxaan idhi waa qof bractice sameeya dhaqan leh shan ah shantaa shay oo ku xidhan toban commitment intaasay nimankani inoo soo gudbiyeen inta ay soo gudbiyeenna cumuuman haddaynu qur-aanka iyo xadiidka ku aragno ka baadhno waa ku arkaynaa idan waxaynu arkaynaa tajribadii bini aadamku uu sameeyey baadhitaankuu sameeyey iyo wixii diintu ina fartay ee masaladan ku saabsani almost inay isku dhadhow yihiin waa laga yaabaa inaynu ku kala gedisannahay sidee baa loo samayn karaa daacadnimada tan iyo waxa kan innaga factorka ugu weyna sameeya waa maxay waa alle iyo aakhire inu ka cabsado de alimaanu billahi wa bilyawmi alaakhir ayaa factorka ugu weyne waxa kan abuura si kastaba ha noqotay ayuha alxiba haddaad tahay nin guri hoggaamiya afar carruur iyo hooyadood haddaad hoggaanka u hayso intan baa lagaa rabaa inaad mustaqbalkoodana arkayso daacadna tahay shaqadana aad qaban kartid haddaad shirkad iyo urur hoggaamiso haddaad iskuul iyo arday hoggaamiso haddaad hal fasal hoggaamiso haddaad imaam masaajid iyo inta ku tukato hoggaaminaya tay haddaad suldaan iyo caaqil tahay dad hoggaaminaya haddaad tahay siyaasi ummadeed oo ummad raba inuu hoggaamiyo sifaadkaa iska baadi doono haddaad u dhalatayna sii sii soofayso dhaqamadaa laga rabo hoggaanku inuu yeeshana yeelo markaasaad helaysaa dadka kalsoonidooda iyo ducadooda iyo taageeradooda iyo ixtiraamkoodaba markaasaad helaysaa idina waa inaynu ku talagallaa haddaynu kuwii rabbi uu ka dhigay baadidoonka ku weyno ilaan dadkan waa la baadi doonaa akademiyaad bay dunidu leeyihiin bulsho kasta raabiya dadkooda raadceeya dadkooda ah leadership leh sifaadkaa leh dabeetana way sii tababaraana waxaa loo tababaraa qaadada mustaqbalka inayi ama waa inaynu raadinaa ama waa inaynu tababaraa innagu labadiiba intaynu ka gaabinay ayaynu rabnaa inuu samadun ka soo dhaco ilaahay dee haddaynu baryada badina wayna siin karaa laakiin aan ku daramaxay ficilka aan ku daramo sala allahuma calaa muxamedin wala alih wsaxbi wasalam walxamdu lilahi rabb alcaalamiin
نهج الحضارة للسماء ما كل من ملك الرعية قائد أو كل من لبس الدروع مجاهدا كن قائدا